habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka dalsan caawa idiin heesana waxaa ugu waaweynaa dowladda jabuuti oo dowladda soomaaliya ugu guulaystay doorashada xubinnimada golaha amniga iyo nabadda midowda afrika dada kuraas ka tirsan golaha shacabka oo maanta ka dhacday magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulka galmudug fanaanada maryam naasir cali oo saddex iyo labaatan sano kadib maanta soo gaartay magaalada muqdisho booliska puntland oo amare ka soo saaray beelaha isku hubeynaya doorashada iyo dadka xaalufinaya dhirta dowladaha sweden iyo waa dowladaha sweden iyo norway oo qaaday xayiraadihii saarnaa ee cudurka cusub ee imicron roobley wafdi hogaaminaya oo dib ugu soo laabtay muqdisho kadib safarkii imaaraadka ciidamada qarabka sida ee puntland oo xukun ku riday nin lagu eedeeyey inuu diray sarkaal ka tirsanaa ciidanka maanka maamulkaas ka dibadda waxaa ugu waaweyn gaarka ee maraykanka uu diray hogaamiyihii ururka daacish
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen khamiis taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda bisha labaad februaayo sanadka laba kun labaiy labaatan kusoo dhawaada warkii habeen dhegaystayaal oo faahfaahsan dowladda etoobiya ayaa dowladda waa dowladda jabuuti ayaa dowladda federaalka soomaaliya uga guulaystay doorashada xubinimada golaha nabadda iyo waa golaha ammaanka iyo nabadda midooda africa doorasho doorashada golaha nabadda iyo sidoo kale midooda africa ayaa maanta waxa ay ka dhacday magaalada adis ababa ee caasimada dalka ethoobiya iyadoona xubinnimada ay ku guuleysatay dowladda jabuuti doorashada xubinnimada golaha amniga iyo nabadda midooda africa ayaa si toosa maanta kaga qabsoontay magaalada adis ababa iyadoona doorashada ay ka qaybgaleen dalalka ku jira golaha doorashada ayaa waxaa sanadkan ku tartamay dowladaha soomaaliya iyo jabuuti islamarkaana waxaa xubinnimada golaha amniga iyo nabadda midooda africa ku guuleystay dalka jabuuti dowladda jabuuti ayaa heshay codod dhan sagaal iyo toban cod halka soomaaliyana a heshay saddex iyo toban cod tani waxay ka dhigan tahay in jabuuti ay xijirsatay xubinnimadii golahaas ee sanadka laba kun labaiyo labaatan ilaa iyo laba kun shan iyo labaatan kooxda diblomaasiyiinta yeergada soomaaliya ee midooda africa ee uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya xilgaarsiinta ayaa sameeyey bilowga waa bilow wanaagsan iyo dadaallo xoogan oo ay taageero kaga raadinayeen dalalka midooda africa intii uu socday ololaha doorashada kursigan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xilgaarsiinta cabdisaciid muuse cali ayaa kulamo duceedyo magaalada adis ababa ee caasimada etoobiya kula qaatay wasiirada arrimaha dibadda dalalka afrika ee ka qaybgalayay shirka golaha fulinta midooda africa oo ka qabsamay magaalada adis ababa doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka qabsoontay magaalada dhuusmareeb sidoo warkan ku faahfaahinayo mawlid macalin xasan
magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta lagu qabtay doorashada afar kursi oo ka mid noqonaysa baarlamaanka kooiy tobnaad ee soomaaliya afartan kursi oo kala ah hob boqol soddon iyo sagaal hob ziro afartan iyo sagaal hob ziro konton iyo kow iyo hob ziro lixdan iyo kow ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb doorashada afartan kursi oo loolan kala duwan musharaxiinta ku tartamaya dhex maray ayaa markii soo idaatay waxaa natiijada warbaahinta la wadaagay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug maxamed daahir guuleed
kursiga koowaad oo nambarkiisu yahay hob waxaa isu diiwaan geliyey cabdisanad macalin maxamuud xasan iyo xamdi cali shire waxaa intaan codbixintu bilaaban tanaasulay murashaxa xamdi cali shire waxaan habgacantaaga ugu codaynay murashixii soo haray cabdisanad macalin maxamuud wuxuuna helay boqoliyokowirkaa u codaysay waxaa u codayay dhammaan boqoliyokowdii codku sidaa daraaddeed kursiga hob waxaa ku guulaystay cabdisamad cali maxamuud xasan waxaan qabannay kursigii labaad oo nambarkiisu yahay hob waxaa isu diiwaangeliyey murashaxiinta kale ah mukhtaar sheekh cali duxulow cabdulaahi cabdi guutaale jamiilo cali xayle iyo cabdinuur ciise xiirey waxaan goobta soo xaadirin cabdinuur ciise xiirey tartankii wuxuu ku soo dhammaaday muftar sheekh cali lixulow oo helay lixdan sideed cod cabdulaahi cabdi guutaale oo helay labaatan kow cod jamiile cali xayle oo heshay shan cod iyo saddex cod oo hilaabday kooranku wuxuu ahaa sagaashii toddoba sidaa daraaddeed waxaa kursiga hof zero forty nine ku guulaystay mustaf sheekh cali duxulow oo helay lixdan sideed cod waxaan qabannay kursigii saddexaad oo hof zero fifty one waxaa isu diiwaangeliyey murashaxiinta kale ah xuseen maxamed nuur iyo maxamed geedi cawaale waxaa codbixintii ku soo dhammaatay xuseen maxamed nuur oo helay siddeed iyo kow cod iyo maxamed geedi cawaale oo helay afar iyo toban cod waxaa hallaabay laba cod kooranku wuxuu ahaa sagaashiyo toddoba sidaa daraaddeed kursiga hof zero fifty one waxaa ku guulaystay xuseen maxamed nuur oo helay siddeed iyo kow cod waxaan qabannay kursiga afraad oo nambarkiisu yahay hof zero sixty one waxaa isu soo diiwaangeliyey dayax axmed cumar iyo cabdulqaadir abuukar cabdi tartanku intuusan bilaaban waxaa ka tanaasulay tartanka cabdulqaadir abuukar cabdi waxaan hab gacantaaga u codaynay murashixii soo haray oo ahaa dayax axmed cumar waxaa dhammaan ergadii boqol iyo kowda ay u codaysay dayax axmed cumar sidaa daraaddeed kursiga hof zero sixty one waxaa ku guulaystay dayax axmed cumar maantana kuraastii afartaas oo aan qabannay halkaas ayay noogu soo dhammaatay waa mahadsantiin weli macalin xasan raadiga ee telefishinka dalsan
fanaanada maryan naasir cali ayaa saddex iyo labaatan sano kadib maanta soo gaartay magaalada muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan faahfaahinaya
baxaye ballankaaga baajimaaha baajimaaye waa ku baal socdahaye ambaal socdaaye badankee adaa barkootee ku bilaa oday jacee aan u baahnay beridaase garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa maanta ka soo degtay fanaanada maryam naasir cali oo ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed muddo sannado ah ka maqnay dalka kuna nooleyd qurbaha iyadoona haatan sheegtay inay ka qayb qaadan doonto horumarka iyo wacyigelinta dalka iyo dadka oo haatan u dhaqaaqay dowladnimo maki xaaji banaadir oo ah abwaan hal abuura suugaanta marna ah hobol ku luqeeya heesaha kolna ah majaajiliiste ayaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde
walaasheenna maryan naasir cali labaatan iyo saddex sano kadib adigoo nabad qaba caafimaad qaba caasimadda dalkaaga hooyo aadan cadde international airport aad ka soo degti aadan ugu faraxsannahay waa lagu sugaayey waa lagu filihayey aadaa lagu xiisaynayey in aad timaado oy dadkaaga ku arkaan maadaama labaatan iyo saddex sanno wakhti yar ma aha in kastoo wax la tirihayo taagtooda ay iska gaawan tahay laakiin labaatan iyo saddex sanno ilmihii dhashteen ilmihii dhaleen maanta waa dadaaloo hayin marka soo dhowow gobollada caanka ah ee maryam naasir cali ayaa ku faraxday soo laabashadeeda muqdisho saddex iyo labaatan sano kadib iyadoo dib u jalleecday mid ka mid ah riwaayadaheeda berisamaadkii maanta ma meela isdhigaa walaaaybo marka xaaji banaadiri oo walaalkeyga intaas sano oo shirka carkan iska dambeysay oon is aragnay walaalkeyga wadanka wadankeyga waaye mininka mininkeyga waaye ismartiyeenaay marka asxantaadna intaa iigu soo dhaweysay oo dadkaas ku keentay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
oo uu mahadsan yahay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir oo warbixintaas nala socodsiinayey dowladaha sweden iyo norway ayaa qaaday xayiraadii saarneed ee ku aadan cudurka cusub ee micron sida warkan uu ku faahfaahinayo uu wariyahayna cabdi waa libahdee cabdisamed
dowladda sweden gaar ahaan ra-iisul wasaaraha waddankan sweden magdaleena anderson ayaa maanta shir jaraa-id ay qabatay ku dhawaaqday in gebi ahaantoodba la joogo wakhtigii dalka dib loo furi lahaa sweden ayaa gebi ahaantoodba muddooyinkii ugu dambeeyey xalli baado ay saarnaayeen anderson ayaa ku dhawaaqday joojinta xayiraada corona laga bilaabo sagaalka februari iyo soo celinta shaqaalaha ka shaqeeya guriga inay dib ugu soo laabtaan goobahooda shaqada anderson waxa ay shir jaraa'id kula helinayay wasiirka arrimaha bulshada lena hlengen iyo agaasimaha guud ee hayadda caafimaadka dadweynaha corin wesel oo ku saabsan tallaabooyinka la xidhiidha faafidda caabuqan corona xanuunkan amricon ayaa ahaa mid si weyn saameyn ugu yeeshay waddanka sweden halgren waxa ay sharaxday in go'aanka uu dhiirigeliyey heerka sare ee tallaalka ka hortagga cudurka xaqiiqda ah in dad yar ay yeeshaan calamadaha halista ah iyo sidoo kale horumarinta aqoonta ku saabsan noocan cusub ee amricon waa inaan guriga joognaa haddii aad leedahay astaamaha ayay tiri shir jaraa'ida qabatay sidoo kalena shaqaalaha ayaa hadda bilaabi doona inay ka shaqeeyaan shaqadoodii caadiga ah si ay awood ugu siyaadiyaan shaqaalaha ku shaqeeya guryaha inay si tartiib tartiiba ugu laabtaan goobahoodii shaqo haddii ay caafimaad qabaan xanuunkan ayaa waxaa lagu tilmaamay gebi ahaantiisba uusan ahayn mid saameyn weyn ku yeeshay dhimasho fara badan mana jirto ilaa iyo iminka dhimasho aad u fara badan oo uu saameyn ku yeeshay dadka aan tallaalnayn ayuu saameyn aada ku yeeshay waxaana dowladdu ugu baaqday dadka inay istallaalaan halka dadkii tallaalnaa uu xanuunku uusan saameyn weyn ku yeelan waddanka sweden bilowgii xanuunkan covid sagaal iyo toban uu ka bilaabmay caalamka si weyn ayay uga taxadartay in dhaqaalaheedu uu hoos u dhaco waxayna ka mid tahay waddamadii dhaqaalahooda ugu fiicnaa wakhtigii uu xanuunkan koronafirasku aad ugu badanayay waddamada caalamka maraykanka ayaa ka mid ahaa dadkii aad u dhaleeceeyey in waddanka sweden uu isu dhigay xanuunka laakiin kadib ayuu ogaaday in sweden ay ka mid ahayd waddamadii sida fiican ka yeelay xanuunka koronafiruska dhinaca kale waxaa ooda laga qaado albaabada loo furay habeenii hore waddanka norway waa inaan u dulqaadanaa in dadka badidoodu ay qaadi karaan cudurka sidaa waxaa yidhi ra-iisul wasaaraha norway yonas oo isagu la hadlaya warbaahinta wasiirka caafimaadka iyo adeegga daryeelka ingrid ayaa iyaduna tiri dadka intiisa badan way qaadi doonaan xanuunka waxayna si fudud ugu dhici karaa hadda sida xawliga uu u soconayo waxaa jirta fursado yaryar oo lagu yaraynayo mawjadaha cudurkan hadda waxa aanu joognaa inaan furfurno safaaradaha gudaha dalka xitaa haddii caabuqu uu si deg dega u sii kordho ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha yonas waxaannu ku jirnaa marxalad cusub oo masiibo ah waxaan la noolaan doonaa muddo badan waa inaannu adkaysannaa in qaar badan ama badankeennu ay qaadi doonaan cudurkan sannadka cusub ayuu yidhi ra-iisul wasaaruhu uu hadalkiisa sii raaciyey sidaa daraaddeed waxa uu sheegay gargaarka aan heli doono nolol maalmeedka toddobaadyada soo socda iyo tallaabooyinka la qaadi doono waa in la kala durkaa hal mitir marka laga reebo dugsiyada hoose dhexe sare waxa aanu haysannaa amarada weji xidhka marka la joogo dukaamada iyo marka lagu safrayo gaadiidka dadweynaha ayuu yidhi dowladdu waxa ay meesha ka saartay gebi ahaantoodba xayiraadii tirada badnayd ee ka jirtay gudaha waddankaasi ma jiraan wax xadidan oo munaasabadaha iyo goobaha cayiban dadka waaweyn iyo carruurta iyo dhallinyaradu waxa ay ku qabsan karaan howlahooda jimicsiga ama waqtiyada firaaqada ee caadiga ah goobaha lagu caweeye iyo goobaha laysugu yimaadiyo xafladaha dhammaantoodba ooda ayaa laga qaaday waxaana laga dhigay in dadku ay tegi karaan meel kasta
taliska ciidanka booliska puntland ayaa mare ka soo saaray beelaha isku hubeenaya doorashada iyo dadka xaalufinaya deegaanka waxaa warkan magaalada garoobe ka soo diray maxamed xuseen dheere afhayeenka ciidanka booliiska puntland oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin amniga guud ee puntland habka u socoto doorashada golaha shacabku beelaha hubaysan iyo dadka ku howlan goynta dhirta oo muddooyinkii lasoo dhaafay arrintaasi caadaystay sida uu hadalka u dhigay korneyl cabdiwaaxid cabdulaahi warsame ayaa ugu horrayn sheegay in loo baahan yahay u hoggaansanaanta awaamiirta dowladda isagoona sheegay shacabka ku howlan fidnada iyo abaabulka inay gacan bira ku qaban doonaan ciidanka booliisku guud ahaan nabadgelyada puntland aada iyo aad ayay u fiican tahay wax walba sidii loogu talagalay u socdaan shaqooyinka ciidanka booliisku si habsamil ayay u socdaan xaafadaha gobolada degmooyinka iyo meel walba oo shaqada biliis ka socota si wanaagsan ayay u socotaa doorashooyinka si fiican ayay u socdaan jawigu waa wanaagsan yahay halka waxaan rabnaa inaanu ka hadalno oo annaga mar kasta waxaanu ka hadalnaa boliiska haddaanu nahay nabadgelyada hawshayadu waa nabadgelyada ilaahay baa nabadgelyada haya laakiin shaqadayada annaga waxa weeye waa nabadgelyada haddaanu ku soo celcelinno oo mar walba nabadgelyada ka hadalno ogaada waa shaqadayadii waa wacyigelin shacabka iyaga ayaanu mar walba la talinaynaa cid kasta oo dhib ku wadana waa u digaynaa waxaanu leenahay inta khalkhalka wada ama khaladaadka samaysa kawaantooda waddankan dawlad buu leeyahay sharci buu leeyahay shacab wuxuu leeyahay nabadgelyada jecel wuxuu leeyahay ciida booliis oo ku filan shaqadooda ka waantoow wax kasta oo nabadgelyada uu ku dhimayo haddaadan ka waantoobin sharcigaa lagu hogeynaya waxyaalaha la rabo oo annagu aanu heshiishka noo noo saaran yahay waa badan yihiin waxaan halkaan uga digayaa kuwa caadaystay dembiyada hubaysan dembiyada hubaysan iska ilaali adiga wax faa'iida a ka heli maysid dhibaataha soo jiidin aduu dhibaataha usoo jiidin familkaaga hoose iyo jikadaada dhibaataha usoo jiidin ha qaadan qori xabada ha ridin wixii adigu aad rabtid wadahadal ku dhammayso wax ku anfacaya iyo wax faa'iido a ka helisid ma leh inaad qori inta qaadatid xabada ridid ama shaqaaqo samaysid ama adoo dan leh aad dhibaato u geysatid nabadgelyada annagu waa ka diganaa arrintaas waxaa way gacan biraan ku qabananaa hadda ayaamaha dambe waxaa soo baxay niman inta baadiyaha taga geedaha guranaya oo jawaana ku guranhaya oo geedaha xididada kala baxaya oo xaalufin samaynaya boolisku waa idin ogyahay boolisku waa idin ogyahay arrintaasna tala iyo go-aan baa laga gaaray ma samayn kartid xaalufin ma samayn kartid geeda inaad inta jirtid aad dhibaato u geysatid annagu ma naqaan ciddaa u shaqaynaysid laakiin cid kasta u shaqaynaysa waa soo saarana laakiin anagu amnigaana waxaanu diyaar u nahay inaanu shaqayno inaanu shacabkayga berber istaagno inaanu ka ilaalino waxyaalaha khaladka keenay mar labaad waxaan leeyahay iyo mar saddexaad dadka ku hawla dembiyadu joojiya dembiyadu afhayeenka ayaa sheegay inay doorashada golaha shacabku u socoto hab amni ah isagoo digniin siiyey beelaha isku hubaynaya doorashada guud ahaan waxaa kale oo uu xoojiyey inay bulshadu ilaaliyaan deegaanka sida ugu habboon maxamed xuseen dheere wararka dalsan
halkaa warkaas kala socotaan warraadiyaa dalsan ee magaalada muqdisho markanle wararka dibadda weerar ay ciidamada gaarka ay maraykanka ay ka fuliyeen waqooyiga galbeed ee dalka suuriya ayaa lagu beegsaday hogaamiyaha kooxda jihaadoonka ah ee ayad sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka joe baiden waxaa mahad leh ciidamadeenna qalabka sida ee xirfadda iyo geesinimada leh waxaan dilnay abu ibraahim al hashimi al qurayshi ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray aqalka cadda madaxweynaha maraykanka joe baiden ayaa waxa uu sheegay in ciidamada maraykanka ay gaarka u tababaran ay howlgalay ka fuliyeen waqooyiga galbeed ee dalka syriya lagu diray hogaamiyihii kooxda jihadoonka ee is ee dacish ciidamadan waa dhammaan ciidamadii ku lugta lahaa howlgalka ayaa si nabada kusoo laabtay ayuu sii raaciyey qoraar uu soo saaray madaxweynaha maraykanka joe baiden guud ahaan dhegeystayaal warkii habeen caawa ad ka dhegeysaneyseen raadiyaha dalsan waana gantahay shaacidii warkii uu sheego waxay dib uli kartaa radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlixil yaabaha talalxil